taariikhdii koowaad cutubka toban iyo sagaalaad taas dabadeed naxaash oo boqor u ahaa reer camoon ayaa dhintay meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii markaasaa daa'uud yidhi anigu waxaan u roonaan doonaa xanuun ina naxaash maxaa yeelay aabbihiis baa ii roonaaday sidaas daraaddeed daa'uud wuxuu u diray wargeeyayaal inay u tacsiyeeyaan aabbihiis markaasaa daa'uud addoommadiisii waxay dalkii reer camoon ugu yimaadeen xanuun inay isaga u tacsiyeeyaan laakiinse amiiradii reer camoon waxay xanuun ku yidhaahdeen ma waxaad u malaynaysaa in daa'uud aabbaha cisaynayo oo uu sidaas daraaddeed kugu soo diray kuwa tacsiyada wada addoommadiisu soo kuguma imaan inay dalka baaraan oo basaasaan oo afgembiyaan sidaas daraaddeed xanuun wuxuu qabsaday daa'uud addoommadiisii oo intuu iyagii u xiiray ayuu dharkoodiina dhexda ka kala gooyey xataa ilaa dabada markaasuu iska eriyey markaasaa la tegey oo daa'uud loo soo sheegay sidii nimankii loo galay oo isna wuxuu iyagii u diray dadka hortaga waayo nimankii aad bay u ceeboobeen boqorkiina wuxuu iyagii ku yidhi yareexoo iska jooga ilaa gaarku idiin soo baxo dabadeedna soo noqda oo reer camoonna markay ogaadeen inay daa'uud isnacsiiyeen ayaa xanuun iyo reer camoon sii dhiibeen kun talanti oo lacag ah inay gaari fardood iyo rag fardooley ah kaga soo kiraystaan mesobotamiya iyo aram macakaah iyo soobaax sidaasay u soo kiraysteen laba iyo soddon kun oo gaari faras iyo boqorkii macakaah iyo dadkiisii kuwaasoo yimid oo medebaa horteeda degay oo reer camoonna waxay iska soo wada urursadeen magaalooyinkoodii oo dagaal bay u soo baxeen oo daa'uudna markuu taas maqlay ayuu diray yoo'aab iyo ciidankii raggii xoogga lahaa oo dhan oo reer camoonna way soo baxeen oo waxay dagaal isugu soo diyaariyeen magaalada iriddeeda oo boqorraddii yimidna duurkay keli ahaantood joogeen haddaba yoo'aab markuu arkay in dagaal looga soo kacshay hore iyo dibba ayuu raggii reer binu israa'iil ka xushay kuwii xuladka ahaa oo dhan oo wuxuu u soo diyaariyey inay reer suuriya la dagaalamaan oo dadkii intiisii kalena wuxuu u dhiibay walaalkiis abishaay oo iyana waxay isu soo diyaariyeen inay reer camoon la dagaalamaan oo wuxuu walaalkiis ku yidhi haddii reer suuriya iga xoog bataan waa inaad ii soo caawisaa laakiinse haddii reer camoon kaa xoog bataan markaasaan ku soo caawin doonaa haddaba si fiican u dhiiranaaw oo aynu rag u ahaanno dadkeenna iyo magaalooyinka ilaaheen aawadood oo rabbiguna ha sameeyo wixii la wanaagsan sidaas daraaddeed yoo'aab iyo dadkii la jirayba waxay ugu soo dhowaadeen inay la dagaalamaan reer suuriya oo iyana markaasay hortiisa ka carareen oo reer camoonna markay arkeen in reer suuriya carareen ayay iyana walaalkiis abishey hortiisa saasoo kale uga carareen oo waxay galeen magaaladii markaasaa yoo'aab yeruusalaam yimid oo reer suuriya markay arkeen in iyaga looga adkaaday reer binu israa'iil hortooda ayay wargeeyaal u direen oo soo kaxeeyeen reer suuriyihii webiga ka shisheeyey iyagoo madax u yahay shoofaag oo ahaa sirkaalkii ciidanka hadeer ceesar taas waxaa loo soo sheegay daa'uud kolkaasuu reer binu israa'iil oo dhan soo wada ururiyey oo intuu webi urdun ka soo gudbay ayuu reer suuriya u yimid oo ciidankiisii ayuu weerar ugu soo diyaariyey haddaba daa'uud markuu raggiisii u diyaariyey inay reer suuriya la dagaalamaan ayay iyana la dirireen oo reer suuriyana way ka carareen reer binu israa'iil hortooda daa'uudna wuxuu reer suuriya ka laayey toddoba kun oo gaari faras raggoodii iyo afartan kun oo nin oo lug ah oo wuxuu dilay shoofaag oo ahaa sirkaalkii ciidanka oo markii hadeer ceesar addoommadiisii ay arkeen in reer binu israa'iil hortooda looga adkaaday ayay la nabdeen daa'uud wayna u adeegeen oo reer suuriyana way diideen inay mar dambe reer camoon caawiyaan